halkan waxaa ka dhacay horta waa kulankii tobnaad oo ay isugu imaanayaan afhayeenada baarlamaanada africa shirka halkan ka dhacaya berrito waxaa looga hadli doonaa looga doodi doonaa si wada jir ah baarlamaanada africa madaxdooda iyo baarlamanka africa laftiisaba waxaa laga doodi doonaa xaaladda qaxootiga iyo dadka dib ugu soo noqonayo oo qaxootinimada kasoo noqonayo oo dib ugu soo noqonayo ee wadamada africa iyo in dib u heshiisiinta la horumariyo islamarkaasna dhinaca ganacsigana africa ay isu furanto oo ganacsi isu furan uu noqdo doorka ay ku leeyihiin baarlamaanada maadaama baarlamaanadu ay yihiin kuwa shuruucda ansixiya marka arrimahaasaa berrita laga doodi doonaa haddii alla idmo insha allah ajendaha guddoomiye aada horgeyn doontaan shirka ban africa muxuu yahay ka dowlad ahaan ee aada rabtaan inaad la hortagtaan
annaga aan africa waan ka mid nahay marka annaga waxaan ka hadli doonaa guud ahaan hadda waxaa laga hadlayaa guud ahaan gobolka qaxootigiisaa laga hadlayaa oo isugu jira barakacyaasha iyo qaxootiga kale iyo dadka kusoo noqonaya wadamada africa marka annaga taas un baan annagana ka hadli doonaa oo dhinaca kale oo soomaaliya waxaa ka jira oo hadda oo dadka barakacyaasha dhibkay qabaan iyo ilan qaxootiga hadda laga hadlaya waxaa lagu qiyaasayaa ilaa lixdan iyo sideed milyan oo qaxootiga caalamka in ay jiraan isla markaas toban iyo afar malyan iyo wax la jira africa ay yihiin marka qeybtaas africa annaga qeybaan ka nahay qaxootiga annaga qeyb ay ka yihiin marka waxaan rabnaa inaan arrinkaas ka hadalno in badanna dee waa laisku dayay dadka soo noqonayo oo qaxootiga kasoo noqonayo laftooda oo aan waxba loo diyaarinin iyo islamarkaasi dad xitaa aan habbooneyn in markaasi waa la socotaaye dadka qaarkood ayagoo yaryaraa la geeyey wadamada ay u qaxeen marka waxyaabahaas oo dhan waxaan rabnaa inaan ka hadalno oo si guud aan uga hadalno soomaaliya inay ka mid tahay dadkaasi dhibaataysan oo waddankii ka qaxay marka gudahana dadka qaarkood oo soo barakacayna ay howlahoodii ay u baahan yihiin in gacan laga siiyo dowladda soomaaliya marka howlahaas oo dhan aan ka hadli doono haddii alla idmo guddoomiye dabcan markii aan fiirino soomaaliya dad kala duwan oo soomaaliya ayaa qaarkood ka qaxay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay kuwaasoo intooda badan ku nool xeryaha qaxootiga ee waddanka kenya halkaasoo dhibaatooyin xoogan ay ku haystaan mararka qaarna hay-adaha qaramada midoobey arrimaha gargaarku ay ka gaabiyeen sidii dadkaasi wax loogu qaban lahaa kal hore waxaa jira kulan saddex geesood ah oo ay yeesheen hay-adda w f v iyo kenya iyo dadka iyagu arrimaha qaxootiga ka shaqeeya kaasoo looga hadlayey qorshaha dib u soo celinta dadkaasi qaxootiga ah ee soomaaliyeed ee muddo dhowr iyo labaatan sana ah ee ku noolaa waddanka kenya qorshahaasi iyo sidii dadkaasi dib u dajin sal adag loogu sameyn lahaa ma horgeyn doontaan golaha
hadda waxaa laga hadli doonaa un si guuda arrinkaas looga hadli doonaa laakiin waxaa meesha ka muuqata in caalamka guud ahaan sida loola tacaalayo iyo qaxootiga sida arrimihiisii loo meeleynayo in wax badan ay ka dhiman yihiin oo aan suurtagalo ahayn mararka qaar oo la yidhaahdo dib u dejinaa la sameynaa laakiin marka dadka inta lasoo qaado meel la keena haddana aan dib u dejin loo samayn marka laguma degdegi karo oo lama dhihi karo waxyaabaha qaar laguma degdegi karo oo waxaan leenahay waxaan rabnaa caalamka laftiisa inuu isbedel uu sameeyo oo waxyaabaha la sheegaya laga rumeeyo oo la yidhaahdo qofka dib u dejinaa loo sameynaa dib u dejin dhabaa loo sameeyo marka annaga hawshaasi horey u socotay way socotaa waxaan rabnaa marka in hay-adihii hadda gacanta ku hayay intay kasoo dhammaystirayaan howlahooda aan u sugno laakiin si guud ahaana uga hadli doona inaan waxyaabaha qaar ayadoon waxba loo diyaarin oo maxaa la yidhaahdaa baahidooda iyo waxyaabihii ay u baahnaayeen in in inaan lagu degdegin waxyaabaha qaar la samaynin marka dadka keliya ma ahaan dadka qaar eh, eh, keliya waxay ka fikirayaan maadaama dadkan kaamam laga soo waday haddana eh, kaamam kale in meel loo dhiso marka kaam in laga soo wado kaam mid kale meel loogu dhiso annaga taali kama lihin dib u dejintana noocaas way ka duwan tahay qofku waxaa la rabaa noloshiisii caadigaa inuu ku noqdo oo eh, ka duwan tii uu ka soo baxay mid ka wanaagsan in uu galo marka hawlay wadaan qolooyinka hadda gacanta ku haya waa arkaynaa qaabkay wax usoo diyaarinayaan marka arrintaas hadda aad sheegaysidna waa arrin farsamo oo aan rabno markay soo dhamaystiraan inaan wa- wax ka dhaxno laakiin si guudaan uga hadli doonaa annaga dhib inay qabaan dadka qaxootiga ah ama dibadda ha ku noolaadaan ama barakacyaasha gudaha ah haba ahaadeen